sanad kasta saddex iyo labaatanka bisha mey maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee joojinta fiisatulada ama isku furanka taas oo sare u qaadayso wacyigelinta sidii lagu ciribtiri lahaa xaaladan caafimaad hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa waxay maanta oo kale abaabushaa taageero caalami ah oo loogu talagalay haweenka si sare loogu qaado ciribtirada isku furanka sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda ayaa bilaabay ololaha dabarjaridda fiisatulada ama isku furanka sanadkii labada kun iyo saddexdii isku furanka umusha waa mid ka mid ah dhaawacyada ugu daran ee dhalmada waa doleel u dhexeeya marinka dhalmada iyo kaadihaysta ama malwadka oo ay keento foosh oo dabadheeraatay iyadoo aan la helin gargaar caafimaad oo deg deg ah xanuunkan ayaa waxa uu ku dhacaa ilaa iyo boqol kun oo haween ah sanadkii kuwaas oo u badan haween ku nool saboolnimo doctores xamdi cumar xalani oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne ayaa reediw baaruula uga warantay muhiimadda maalintan iyo astaamaha lagu garto xanuunka isku furanka
fistulada muhiimadda ay leedahay maalmahan oo kale in la qabto muhiimad aada u weyn oo gaarahay leedahay gaar ahaan geygeena soomaaliyeed fistulada waa xaalad isku furan ah saameyn aada u weynay leedahay muhiimadda ay leedahayna waxay tahay in haddii wacyigelintan idaacadaha iyo laga sii deeyo baraha bulshada ee jirto hooyo soomaaliyeed ee la dhiban xanuunkan ama xaaladan isku furanka loo yaqaano ee wacyigelintan ogaan laheyd inay waxaan wax jira yihiin cudur yihiin xaalad ay ku dhiban tahay markaasna inay u helayso goob caafimaad ee looga daaweyn karo marka way fududaan laheyd in kiisaskaas badan ee daafaha deegaanadeena joogo in xal ay u heli laheyd hooyadaas soomaaliyeed ee la dhibaataysan ama lalaga yaabo inay la xishoonayso ama laga yaaboba inaan wax laga qaban karin inay aaminsan tahay haddii aan gudaha u galno waa maxay xanuunkan fistulada ama definition of fistula fistula waa abnormal opening or passage between two organs or between organs on surface of the body isku furanka waa xaalad ay iskugu furmaan laba xubnood oo ka kala tirsan jirka markoodii hore si normal u xirnaa doctores canab cali macow oo ka howlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka canab center oo ku taala beledweyne ayaa riidow beerluula uga warantay kiisaska xanuunka isku furanka ee ay la kulmeen runtii hooyooyinkaas ku dhaca isku furanka runtii waa waa la caawiyaa sababtoo ah hooyooyinka waxyaabo badan ayaa maxaan ku dhahaa isheeg isku furanka markii hooyada kusoo dhacaysa u keena runtii fooshioo aada u adkaatay ama xilligii oo maxaan ku dhaha wax loo qaban lahay oo aada loola soo daaho hadday noqon lahayd inay meelo dheerdheer hooyooyinkii laga keeno ina maxaan ku dhaha isheeg iyadoo dhowr biri soolanaysay haddana waktigii oo dib usii dhaco ay dhali laheyd ayaa waxyaabahaas ayaa keeni karo inay marka foosha ay adkaato marka waxaan ku caawinaa in hooyadii maxaan ku dhaha isheeg aan caawino wixii markaas aan u qaban aan u qabano
qaar ka mid ah haweenka beledweyne ayaa reediyo beerluul uga waramay saameynta isku furanka maanta oo ay tahay maalinta isku furanka aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa inay lahaato maalin gooni ah oo loo asteeyey waxaa jiro dhibaato farabadan ay ku kulmaan hooyada xilliga ay dhaleyso dhibaatooyinkaas oo ku imaani karo inay hooyada markii dhalmadii ay ku raagto ama ay qof ay dhalinayo umulo sadhaqameed ah oon dhakhtar ahayn inay sababto hooyadaas inay isku go-do
dhibaatada ugu weyn horta isku furanka oo haysto waa haweenka xilliga dhalmada ee tahay waxaa keenayo goobaha caafimaadka oo la aadin xilliga dhalmada umulse dhaqameedkii oo ogeyn umulse dhaqameedkii oo ogeyn maxaa la dhahay inuu cunuga inuu weynyahay inuu yaryahay waxa keena badanaa isku furanka waa cunugiyoo weyn iyo hooyadiioo umulisadii micnaha kawar haynin